halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulo jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahayo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan qormadeenna wicitaanka dhegaystaha waxa ay ku saabsan tahay socdaalkii uu shalay ku yimid soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed sida aad wararka idaacadda v o a ka dhegaysateen waxaa socdaalka katsokow lasoo bandhigay qodobo aad u badan oo la sheegay inay labada dowladood ku heshiiyeen inkasta oo qodobada lasoo bandhigay badidood ay ahaayeen kuwo horay looga wada hadlay heshiisyo kalena laga gaaray haddana waxaa ku jiray dhowr qodob oo cusub oo ay ka mid ahaayeen dekedaha iyo waddooyinka loo dhisayo in ay labada dowladoodii ka faa'iidaystaan maalgashi shisheeyana ay u raadiyaan arrimahaas iyo waxay la halmaalaba waxaa inoogu marti ah cabdisalaan hadliye cumar oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo haatan ku sugan nairobi kenya mudane hadliye kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baa umahadsantahay jaamac ugu horeyn sideed u aragtay safarkii shalay uu ku yimid ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya magaalada muqdisho waxa weeyaan horumar xoog la weeyaan in maaragtay labada wadan ee jaarka ah dadka walaalaha in la isafgarto oo la wada shaqeeyo si aad u og tahayba waxaynu leenahay taariikh badan oo soo jirta in badan oo oo dheer hataa haddayna qaarkeed ayna fiicnaan jirinna hadda soo fiicnaatay waxaynu leenaha oo kale cilaaqaad naga dhexeeya oo xagga nabadgelyada in ciidamo etoobiya oo walaalaheena ay naga caawiyaan sidii argagixisada aan waxu wax uga qaban lahayn oo qarniga afrika oo dhan laga dhigi lahaa nabadgelyo tanna waa waa waxa weeye uun tallaabadii saddexaad ee ku xigtay ee muhiimka ahayd in mataqaanaa not only inaan taariikh wada leenahay inaanu ka kaashano xagga nabadgelyada inaan xagga maaragtay dhaqaalaha iyo iyo dadka isku soo dhawayntooda iyo dhaqankana aan iska kaashano waa wax fiican wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda hadda joogta tii ka horreysay ayaad ahayd horeyna waad uga soo shaqaysay dalka kaalimo badan oo kala duwan ayaad soo qabatay markii laga tago isbeddelka cusub oo ra-iisul wasaaraha abiy axmed uu la yimid dalka etoobiya intee in la eg oo kale ayaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa kuwii horay looga soo shaqeeyey hore waxa waxa waa saan kugu sheegayba waxaa jiray oo muddo badan socday iskaashiga xagga nabadgelyada waxaa kaloo jiray agreement kale oo aan dowladdii dowladda ka horreysay ay gashay oo ahayd in xagga dhaqaalaha la iska kaashado laakiin aan la tafiqya tirin oo aan weli waxba aan markii dowladdii hore ayna ka qabanin waana loo baahan yahay hadda in wax laga qabto waxaa meeshan jira oo cid walba ay arkaysaa in dadkeena misterka iyo dadka soomaalidu ay u baahan yihiin market boqol milyan oo qofa inay dadka boqol iyo milyanka qofna ay u baahan yihiin in wax usoo galaan oo wax laga iibiyo oo wax oo wax laystaro waayo labaduba waxay sii xoojinayaan in ammaanka iyo walaalnimada iyo jaarnimada heshiisyada la galay maxaa kugu cusbaa heshiisyada waxa waa waa waxyaaba specifica ku jiray mid waad sheegtay in mataqaanaa portska la develop gareeyo in la sameeyo infrastructure in la sameeyo sidii la iskugu soo dhawaan lahaa xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo iyo mujtamaca inaad og tahay iyo in kale mooyihin nikadan aan joogno hadda waxay arday badan oo soomaaliya etoobiya wax ka dhigata ciidamo sooma etoobiya jooga soomaaliya waa laysku furan yahay waa la wada sheekaystaa waa laysku midbaa yahay waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinkii ee lagu samayn lahaa hirgelinta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad dhegeystayaal nagala socotaan aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cabdisalaan hadliye cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxaad weydiin lahayd assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiqani jaamac jooga magaalada hargeysa aad baan horta ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb galayo oo aan wasiirka aan wax weydiinayo ku saabsan arrimihii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya uu ku yimid midda labaad horta koogaa haddaan wax yar oo maaragta aan ku darsado ra'yigayga waa arrin u muuqata horumar aada u ballaaran in la xiriyo haddii heshiisyadaas la hirgeliyo maadaama etoobiya ay tahay wadan populationkiisu aada u badan yahay annaguna aan nahay wadan burbursan ee hadda magaranaysa dhaqaalihiis xun yahay laakiin kheyraad fara badan haysto oo dekado iyo marino caalamiya haysta marka heshiisyadan waa heshiisyo sida aan u arko haddii la hirgeliyo ay ay magaranaysaa faa'iido badan ay ka imaan karto laakiin arrin baa jirta oo dadka soomaaliyeed mar walba meelay joogaan way iska shakisan yihiin shakigooda wuu iska badan yahay waddanka etoobiya waa waddan geeska africa markii loo eego aada awood badan u leh xagga influenciga of ma garanaysaa siyaasadda militarily markii loo eego waxyaalahaas oo dhan dadka soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in ay ka faa'iidaysanayso dalka etoobiya sida shakiyadaas oo kale waxaa keenaya
raalli ow cabdiqani marka waktiga dartiis su-aashaada u gudub marka okay waan soo gaabinaya shakiyadaas oo kale marka ay keenayaan ciidamada badda oo etoobiya sheegatay inay samaysanayso toddobaad ka hor haddana ay heshiisyo la gelayso marka shakigaas dadka soomaalida ay qabaan maxaa ma garanaysaa looga shaka bixin karaa wasiirka haduu nooga jawaabay aad aad ayaad umahadsan tahay wasiir hadliye cabdiqani jaamac oo hargeysa jooga aad ayuu usoo dhoweeyey safarka ra-iisul wasaaraha iyo heshiisyada la galay laakiin arrin ay soomaali badan la qabaan ayuu ka shanqaliyey kusoo dhawow
waad mahadsan tahay cabdiqani waxaan u malaynayaa horta wax details oo ka soo baxay oon anigu ka warqabaa ma jiro in la yidhi waxay rabaan inay samaystaan ciidamo ciidamo badda laakiin arrinta muhiimkii waxa weeye annaka haddaan soomaali nahay iyo xabashi nahay etoobiya nahay in aan dhaafno taariikhdii hore ee ina dhex taallay ee xumayd oo aan eegno taariikhda cusub ee adduunku ku wada nool yahay ee iskaashiga iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo waxwada qabsashada ina inaan ka fekerno marka walaalahayga shikigu ku jira shiki mar walba wuu jirayaa waayo laba wadan oo kala gooniyaan nahay waxaan nahay wadamo taariikh leh laakiin waxaa muhiima in mataqaanaa idaylkeen aan aragno dadkan iyagu waa waxa weeyaan waa waa jaarkeeni ma guurayaan innaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno markaa su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye sideen u wada noolaanaa sideen u shaqaysanaa oo sidee dadkeena soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maa maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabanaa marka maskaxdaasi in inay isbedesho weeye oo oo mataqaanaa loo arko sida wixii specifiga ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno dee dawladdeena iyo dawladda etoobiya ka wada hadli doontaa wasiir hadliye mas-uul sanaad soomaaliya ka soo ahayd sidaa aad la socoto daruufaha jiro way adag yihiin ma ahan wax si fudud loo iloobi karo dabcan waa wax fiican arrinta aad sheegtay laakiin waxaa la isweydiin karaa tii soomaaliya oo ahayd in aanu dhul iyo dad naga maqan yahay oo aan etoobiya ku colaadinaynay maanta tabar ayaaba naga hortaagan oo annagaa taakalo u baahan waxa waxaan u malaynaha jama in ay ahayd arrinta aynu dalkeena sheegan jirnay iyo dadka soomaalida doonayna inaan caawino waxay ahayd dadkeena jooga etoobiya ee dadka isku isku isirka nahay ee soomaalida in la cadaadin jiray in dhibaato lagu hayay inaan dhibaatada ka damqanay oo aan nidhi annaga dhibaatada dadka iyaga ma ogolin intaan annaguna nool ah maanta arrintaasi way isbedeshay dadka etoobiya jooga ee soomaalida ee isirka u leh waa dad reer etoobiya waa dad etoobiya ka mid a waa dad dawladooda ku jira waa dad baarlamankooda ku jira baarlamanka af soomaaliya lagaga hadlaa marka arrimahaasi way isbedeleen marka dib un uma noqon karno inaa hore o eegno weeyaan dhanka etoobiya se isbedel miyaa ka jira iyagu baahi ay soomaaliya u qabaan inay dhulka soomaalida qaataan ma jiraan soomaali badan baa arrintaa ka shakisan well i don't think meesha in lasoo dhaafaan u malaynayaa waktigii dhul la kala qaadanayay iyo xoog la isku qasbayay iyo inta labaatan sanaan kala daadsanay in dhulkeeniina weli waan waan haysanaa waaya haddii ay jirtana dee uma malaynayo markaa in ciddii doonaysa duudsi ninkii doonaya wuu heli doonaa wuxuu doonayo laakiin anu ma qabo maanta in halkaa la marayo maanta jigjiga waa magaalo jirta awbare waa magaalo jirta lafaciise waa magaalo jirta dhagaxbuur waa magaalo jirta danood waa magaalo jirta waa dadkii soomaalida ku nool waxayna ka mid yihiin ummaddaa weyn ee kala wada duwan ee dadka reer etoobiya xuquuqdoodana iyagaana raadsanaya wayna haystaan intii badnayd waa tahay dhegeysto kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaa joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan magacaygu waa abuusaraa abuubakar cabdi cali asmiga qorayaasha kuma nool caasimada dalka oo ah qoraaga ugu berisida qoyska haddii aan ugu golo barnaamijka ethiopia anaka waxaa colaad naga dhex oo colaad soo jireen enemy inoo tahay anaka cadowka anaka umin anaka difaacan ah weligeeda ayadaa adulana ayadaa noo ah waxaan ka rabaa marka wasiirka inaan weydiiyo wasiirka hore laba su-aalood oo sugooda ah meesha ay ethiopia uga tanaasushay cadowtinimada iyo guulaanka ay ku hayso ma aha dhulka hadda ay haysato ingiriiska ayada iyo gado isaasiyeen oo soomaali galbeed oo keliya ma ahay dhulkan hadda jamhuuriyadda dagaalka kuwasakeeda goorta ay ka tanaasushay goorta soomaaliya leesiisay goorta ay isku bedshay annagoo og qorshihii wilas ee konton sanoo gudaheeda soomaaliya waxyadaa ay jireen ay kamid noqonayso dagaalka kadhaco oo keli kala xadiisan doono iska dhintay ee hadda ay fulinaayeen nin ku xigay cabdil oo fulinayay oo disi oo qorshihi ku korin ay siyaari jiray islaankaas maxaayade ninka abiy axmed oromadaana nin magacyaal sibeela sidii la afkimas ee kansatay oo afar saxaabo oo waayahay su-aasha su-aashaada koowaad waan garanay goormay etoobiya ka tanaasushay xageysay uga tanaasushay su-aashaada labaad waa maxay su-aasha labaadna waxaa waxaan ka rabaa weydiina maxaayade maxay madaxda soomaali isu jilcinayaan ma etoobiya ma inay dishay ka baqayaan shacabka soomaali inay dishay kama baqayaan laakiin ayaku maxay ka baqayaan maxay isdiidaan hadda wax kusoo warta facebook waxaan ka arkayay raisul wasaare kheere oo labada gacmood kalilaada hab ugu siinaya abiy axmed oo abiy axmedna hal gacan oo dhismaya dhinaciisa oo yani si caadi hata iska ahayn sidaa kor u qaadin darisiinayo oo oo hal waaya Eh, marka iyo iyo asagana markuu wasaare wasiirka arrimaha dibadda ahaa su-aal la weydiiyey ahayd university loo weydiiyey xaafid ahayd see ku dhacday in gabra wasiirka soomaaliyeed uu akrinaya uu ab- gacmaha- abuukar abuukar waa ka xumahay teleefonkaada aad buu u gogo-ayaa labadii su-aalood baan ku daynaynaa labadaa su-aalood waan garanay mudane cabdisalaan hadliyo cumar laba su-aal ay ayo talow soo jeediyey
si fiican uma maqleen abuukar eh, walaalkay laakiin i- i- iigu celi labada su-aalood tii hore waad ii sheegtay waxaa weeye goormay eh, etoobiya ka tanaasushay dalkeena miya haa tan labaadna waxa weeye siyaasiyiinta soomaalida cabsida ay etoobiya ka qabaan maxay tahay shacabkeennu kama baqaane iyaguma inay dishay ka baqayaan asoo tusaale usoo qaatay in ra-iisul wasaare kheyre markii hadda uu yimid ra-iisul wasaaraha uu si kal iyo laaba laba gacmood ugu salaamay halka uu ra-iisul wasaaraha abiy axmed hal gacana uu ku salaamay labadaas su-aal weeye horta su-aasha hore waa waa tii hore unbay in yar ka duwan tahay ee waxaan u malaynayaa aniguna oday weyna waanahay in dhibaatada etoobiyana dhex taallaa inay tahay xuquuqda dadka soomaalida ee etoobiya degan sidii loo heli lahaa marna waxaan rabnay inay xataa hadday taasi suurtoob weydo innaka aynu dawlad keliya kulligeen wada samaysan lahayd waxaan u malaynayaa marxaladaa waa lasoo dhaafay maanta magan waxay noo ah jigjigaa inoo ah magan dad soomaaliya ah xukuma dadkii deganaabaa iskale baarlamankay u doortaan afka soomaaliga baarlamanka lagaga hadlaa marka anigu waxaan u malaynayaa conflictkaasi dhinacaasi in uu in uu ka dhammaaday dee inaan doonayno uun inaan eh, inagu eh, soo keenno eh, jigjigiina noqoto hargeyso oo kale amba muqdisho oo kale haddaan doonayno waa war gooniya laakiin uma malaynayo mabda'a soomaalidu inuu sidaa yahay iyo siyaasadda soomaalidu waxa weeye ummaddaasi uu eh, gaaladii waddanka kala qey- qaybinaysa ay kala wada qaybisay afrika oo dhan in la wada noolaado oo wax la wada qabsado oo nabadgelyo laga shaqeeyo waayo potentialkeenu waa wax yaab la weeye khayraad badan baan leenahay dad fiican baan leenahay dhalinyar doonaysa inay wax qabsataan leenahay dadka reer etoobiyana waa saas oo kale mudane cabdisalaan laakiin Eh, waxa uu ka arrinta kale.
hadlay eh, abuukar waxa uu ka hadlay waxaa weeye dhinaca etoobiya iyagu goormay ma ka tanaasuleen annaga teeni waan garanay maya haddii eh, maaragtay loo baahdo haddii waana loo baahan yaha laga yaabaa haddii loo baahdo in marka maaragtay madaxdu wada fadhiisato in treaty laga wada hadlo oo hadduu treaty hore jiri jiray treaty kale oo bedelo la keeno dee madaxda soomaalida taasi eh, mas-uulka ah Eh, maaha uun eh, iyo madaxda etoobiya mas-uulka ah waayahay su-aashiisa Anigu labaad uma haysan in- su-aasha labaad oo ah eh, ma fahmin walaalkii wuxuu ujeedo abuukar ee meeshani cid cid ka baqdaa ma jirto dad soomaaliya oo rag iyo dumarba leh ayaa muqdisho jooga magaalo walbana jooga inoo taliya ku dadaalaya sidii ummadan burburtay la iskugu wada keeni lahaa oo wax loo qabsan lahaa oo wanaag looga shaqayn lahaa inuu qof laba gacmood qof ku salaamo iyo inuu la- inuu hal gacan ku salaamo iyo eh, waxaasi uma malaynayo inay tahay wax muhiima waxa waxa muhiimkii waxa weeyaan sidii ummadani dariskeena aan guurayn iyagu inaguna ma guurayno sidaan u wada noolaan lahay Een, waanu ku faraxsanahay ra-iisul wasaaraha etoobiya een, inuu yimi xamar lagu soo dhaweeyey Een, insha allah inaguna aan ugu tagno ee, dowladdeenu ugu tagto ee, addis ababa waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa ee dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka marka ugu horeeya waxaan dhamaa waxaan salaamayaa dhammaan mujtamaca muslimiinta meel walba ay joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed marka xigtana walaal waxaan rabaa inaan midanaha weydiiyo annagoo og xaaladda aan ku jirno iyo heerka ay wax marayaan heshiiskan aan lala galanayno waddankan dariskeenaa annaga maxay tahay faa'iidada noogu jiri karto aad iyo aad baad umahadsan tahay waa su-aal ee, muhiima magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta laakiin waad ka tagtay waa maxamuud jaamac walaal muqdisho aan kaala socda maxamuud jaamac oo muqdisho joogo ee, mudana hadliyo kusoo dhawow su-aashaas Ee, walaal maxamuud waad mahadsan tahay Een, annaga faa'iido badan baa noogu jirta faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan horta waxaa laga wada hadlay amuuro fara badan oo dalka soomaalida iyo dalka etoobiya labadaba faa'iido u leh faa'iidada u- ugu horreysa oo noogu jirtaa waxa weeye inaan nabadgelyada labadaa wadan ka dhexaysa iyo iskaashiga ee argagixisada la dagaalankeega la xoojiyo faa'iidada labaad ee ku jirtaa waxa weeye inaan innaga baayac mushtarkeena rag iyo dumarba aan u helo market oo ay ka iibiyaan waxa ay doonayaan faa'iidada saddexaad ee ku jirtaa waxa weeye baddan ilaahay na siiye ee dheer ee kalluunku ka buuxo in aan dariskeena la wadaagno oo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn oo lacag uga samayn lahayn oo dalkeena hore ugu marin lahayn aan aan aan aan ka shaqayno marka uma malaynayo eh, maaragtay kulli wixii lagu heshiiyey oo dhan ho- ima hor yaalaan laakiin heshiis etoobiya iyo soomaaliya dhex mara faa'iido uu leeyahay maahane khasaaraheedu uu yaryahay Wa- waxaana ku kalsoonahay aniga dowladda maanta joogta oo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xasan cali khayre inay yihiin dad waxgarada oo soomaaliya oo daacada oo karti leh oo waxaad sheegayso ka digtoonaan kara kana digtoon inay yihiin waa in dadka inoo taliya mar walba aan inagu supportkeena siinaa markay qaldayinan dhaawa qaldan yihiin Ee, mudane cabdilaan haldiye haddaan halkaasi uga baxno dhegeystayaasha sida aad carabka ku dhufatay qodobo waxaa tirisay aad leedahay dan ayaa ugu jirto ummadda soomaaliyeed oo ay kaga faa'iidaysan karaan heshiiskan ma is leedahay heshiiskan intiisa badan waa la fulin doonaa way way- een, annaga halkaan marayno marxaladaan marayno iyo arrinta innaga iyo dalka dariskeena etoobiya ka dhaxaysa waxa weeye dowlad waloo timaadaaba inay wixii waajibkeeda ah qabato inteeda ku biiriso Ee, dowladii hore waxay qabteen way ka geysan tahay dowladda hadda maanta joogtaana wadiga arkaya barnaamijkay soo bandhigeen iyo barnaamijyo badan oo kale iyaguna insha allah intooda ay qaban doonaan haddii ay eh, mar labaad la doorto oy sii joogaanna way sii wadi doonaan haddii kalena dad kale oo soomaaliya iman doona oo iyaguna halkaa ka wadi doona waxa cilaaqaadka laba wadan oo darisa ka dhexeeya ee la doonayo in la isku soo dhaweeyo oo dhaqaalo la wada samaysto maaha wax ayaan keliya laba keliya lagu samayn karo waxa weeye wax muddo dheer u baahan qaarkood haddaa la samayn karaa kuwo kale waxaa la samayn karaa sanad ka bacdi kuwo kalena waxaa la samayn karaa shan sano ka bacdi marka kulli waa waa waa wax taxan ee waana ogahay inay dowladda soomaalidu ka fiirsan doonto oo wixii dan dadka soomaalida waa samayn doonto dhinaca dhaqaalaha markii laga tago waxaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay oo la yidhi waa lagu heshiiyey qodobo horay uu ra-iisul wasaarihii eh, abi ka horreeyey uu ku dhawaaqay isaga oo madaxweynaha soomaaliya uu jooga addis ababa oo ka mid ahaa in soomaaliya madax bannaanideeda la tixgelinayo arrintaasi ma uun afka baarkiisba mase waxaad is leedahay waa wax dhaqan geli karo oo dowladda etoobiya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka abo ay ku hamin karaan in dhowaan la gaaro anigu uma haysto in ay arrintaasi arrin etoobiya u taalla tahay waa arrin dadka soomaalida madaxda gobolada iyo dowladda dhexe u taalla iyo dadka soomaalida oo dhan sidaan inagu isku habeyn lahayn oo dadka dariskeenna aan ula dhaqmi lahayn iyo kuwa inoo dhow iyo kuwa inaga inaga fogba laakiin anigu uma haysto in mataqaanaa ay tahay eed waddan kale leeyahay uma haysto waxa weeyaan inagu inaan ishabayno weeyaan faahfaahin haddaad ka bixisa arrintaas maxaad ka wadaa waddan walba wuxuu leeyahay distoor buu leeyahay wuxuu leeyahay mataqaanaa regulation iyo xuquuq iyo wuxuu leeyahay si laysku afkarto oo ka dhexeeya dowladda centerka iyo dowladaha riigamada ka dhexeeya oo oo la wada socdo marka waxaan u baahannahay in arrintaasi inta la wada fadhiisto aada looga sheekaysto sidii ayaantii dhaweytaba arrimo kale looga sheekaystay oo loogu heshiiyey baydhabo loogu heshiiyey waxaana arrin kalena waa very clear waana international law wax alla wixii maanta la samaynayo oo soomaaliya gudaheeda laga samaynayo haddayna dowladda dhexe ogolayn maaha wax sharciya markay noqoto cilaaqaadka lala samaysanayo riigamada markay noqoto treaties lala heshiinayo wadamada kale wax wax sharciya maaha marka waxa weeye uun innaga dhibaatada aynu soo marnay ee ku jirno ayaan leecleecaynaa maahane arrintu ma ahan arrin ay ethoobiya ayna qasbayso amba waddan kale ayna qasbayo innaga inoo taallaa sidaan u heshiin lahayn oo wax u wada qabsan lahayn oo dowlad walba dowladda gobolkana waxeeda loo ogolaan lahaa dowladda dhexdana waxeeda loo ogolaan lahaa tamanshiibeedana waxeeda loo ogolaan lahaa waayo waxaan ku heshiinay saddexdaa dowladood inaan samaysano ta dhexe ta mataqaana regionka iyo ta magaalooyinka ee munashiibyada dowladda hoose waayahay mudane hadliya ugu dambayntii heshiiska maanta muqdisho carabka looga dhuftay ma ahan intiisa badan sidii aan horeyba isugu raacnay wax cusub waa heshiisyo badan oo horey loogu soo celceliyey ma isleedahay heshiisyadan iyo heshiisyadii ka horreeyeyba wax dhaliila oo adiga ogaanta aad u heli karto oo aad isleedahay inkastoo ay fiican tahay xiriirka labada dowladood in la wanaajiyo laakiin khataraha noocaas oo kale ah ayaa ka imaan karo hadday doonto farsamaha noqote wa wa wax wal oo la rabo in la sameeyaba ba horta midda hore oon ugu horeyso kule waxa weye heshiiska maanta la sameeyey waxaa ku jira qodobo aan berigi aanan anigu hore u maqlin waxaa kamid a dekedaha la dhisaayo oo oo numberkeeda la yidhi waa afar waxyaabo kalena way way ku jiraan waxaa kamid a in la yidhi magaalooyinka waaweyn aan geysano consulate waxaa kaloo kamid ah in waxyaabaha ku jira aanan aan aan hore ugu jirin laakiin wax wal oo la wadaba oo weliba laba wadan oo derisi ay ka shaqaynayaan kolley baa dhibaato way imanaysaa waa tahay waxaa muhiimkuuni waxa weeye inagu inaan foojignaano oo dadkeena inoo samaynayo waxaayo dowladdeena aan support garayno aan aan hore u socono mudane cabdisalaan hadliye cumar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waktigaaga thank you walaalka dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu toddobaadkan uga hadlaynay safarka ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegey magaalada muqdisho shalay waxaa inoogu marti ahaa cabdisalaan hadliye cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda toddobaadkanna waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe maqal dambe waxiisale